wareegga labaad ee tartanka iskuullada degmada kismaayo ee deegaanada hoos yimaada ayaa weli ka socda degmada kismaayo waxaana tartanka ah qabatay wasaaradda dhallinyarada iyo ciyaaraha dowlad goboleedka jubbaland taasoo ujeedkeedu tahay horumarinta isdhexgalka bulshada wareegga labaad ee ciyaarta ayaa waxa ay u dhexaysay iskuulka iftiin iyo exmarin waxaana lagu ciyaaray garoonka ciyaaraha ee waam ee magaalada kismaayo ciyaarta labada iskuul ay soo bandhigeen ayaa ahayd mid xiiso badan oo ay labada dhinacba ay qaab ciyaareed cajiib ah ay ku soo bandhigeen garoonka ciyaarta ayaa waxa ay ku dhammaatay afar iyo lab oo ay guusha ku raacday iskuulka iftiin qaar ka mid a taageerayaashii kasoo qaybgalay kulankay ciyaartooyda iskuulka iftiin ayaa waxay ka warbixiyeen guusha ay gaareen iyo ciyaarta lasoo bandhigay wallaahi bila guushaaga oo ku faaxsanahay iskuulka oo ay kasmayeen aan ka badinay insha allah guushan waa sii wadi doona koobka xaggaa nool dhigay wallahi ciyaar xamaasad badan inayd hal gool ay nool hamadaan beenalti ay sii heleen beenalti markay intay dadelinay waa inay jabnaanay laakiin waan ka safnay ka saddexa dhaanay ciyaar waan bayna farxaddeeda lama soo koobi kara ciyaartana soo arkaysa bishalada sagaaliya shan ila wada laakiin afar ila ku dhimaat waa kaa dareenkii maanta meel soo koobi karba kulinka marka labaad baa meeshan kasoo muuqanaya samariina ayaa waxay noo horumartay hal beenaltina waa heleen beenalti fursad way ka faa'iidaysan waaye marka anaga mana ii jabin first halfkii ba ciyaartan baa sameyn saddex xaal saddex xaal ka dhigne second halfkana gool badan isku cunilaan alxamdulilah marka hore alle ayaa mahad iskale oo guusha naga siiyey dhigeena exmarina marka labaadna waxaa mahadsan dhalinyarada iskuulka matalaysay oo sida wanaagsan waxaa waaye ama ciyaar aad u qurux badan garoonka kusoo bandhigay insha allah mar walba waxaan sheegnaa in kulankan ugu dambeeya uu noo yahay final saas awgeed marka dis kulamada soo socdan insha allah saani si ka fiicanaan rajaynaynaa iskuulkeenna mar walba ha koreeyo waxaan rabnaa inaan guulaysano ilaa aan final ka gaarno andan finalkana aan qaadno insha allah hadduu alle sare subxaana watacaala noo suura geliyo asalaamu calaykum